horta markaan ka hadlayno wadamadan toddobada ahaayeen oo soomaaliya hadda ay ku noqotay kii sideedaad ee bulshada bariga africa ama east african community ka qaxooti ahaan iyo ka soomaali ahaan inkastoo carqaladana ay ku dhex jiri karaan balse dhinaca wanaagga markaan ka fiirino waxyaalo badan ayaa faa'iido ah oo soomaalida ama muwaadiniinta soomaalida u soo kordhaya hadday noqon lahayd isu socodkii waayo qof marka uu ka mid yahay waddankiisii toddobadan waddan asna siddeed hadda ku yahay waddamadan kale horey hadduu fiisaha amase isu socodka ama dhinaca migrationka carqalado badan ay ay kaga jireen hadda yacni xoogaa way u fududaanaysaa hadday noqon lahaydna soomaalidu waxay aad ugu firfircoon yihiin dhinaca ha waxaa aad ugu fiican tahay soomaalidu weliba markay noqoto dhinaca isdhexgalka iyo busineska soomaalidu waa dad aad yacni dhinaca ganacsiga aad ugu wanaagsan meel walba ay tagaan shaqo abuur iyo ganacsi ay ka sameeyaan qaxooti ahaan hadda waxaan u aragnaa annagoo weli waddankii aanan ku noqonin aan safaaraddeena inta soomaaliya intaan tagno baasaboorkii muwaadiniin baan nahay xaq baan u leenahay waa qaadan karnaa markaan baasaboorkeenii aan qaadano qaraawadeennii oo burundi joogtay amase ruwando joogtay ama koongo joogtay ama tanzaniya joogtay ama yugandho joogeen way noo sahlanaanaysaa dhinaca safarka iyo dhinaca isdhexgalka iyo weliba dhinaca amniga waayo mar haddaan baasaboorkeenii uu noqday mid yacni communitkan uu ku biiray communitkan firo gaaraynu lahaanayaan sidii aan horay u ahayn ma ahaanayno haddii aan la idmo dhinaca ganacsigana waxaan xaq u yeelanaynaa inaan ganacsi ka samaysano waddamadaas oo aan lanoo dhibin sidii ajaanib kale oo lanoola dhaqmo sidii oo bulshadan ku midowday east african community waa waxayna u dhadhowdahay weliba sida european unionka oo kale oo intaasoo waddan isu tageen ahayn markii dambena ingiriiska ka baxay dadkaasaan la mid noqonaynaa waya ee qaxootiga ku nool kenya gaar ahaanna qaxootiga soomaaliyeed markii hore waxa ay culays ku qabeen inay ku dhex safraan gudaha dalka kenya marka in soomaaliya ay ku soo biirtay waddamada bulshada bariga africa maxay ka bedeli kartaa arrintaas waxay ka bedeli kartaa inkastoo horta qaxootigana maamuus goolni ah iyo convention uu leeyahay qofka qaxootiga ah asagoo weli soomaali ah oo bulshadaas ku biiray oo qaxooti yahay ah haddana waxaa dhici kartaa in yacni maadaama uu ka mid yahay tixgelin uu leeyahay balse waa inuu horta muwaadinnimadii iyo baasaboorkii uu helaa kadibna isu socodkii bilaaba laakiin hadduu qaxooti yahay waxay noqonaysaa sidii qaxootiga loola dhaqmo waayo haddaba waxaa jira waddamadaas kuwii horey uga mid ahaa ayaa waddankan qaxooti ku ah toddobada waddan oo horey u ahaa east african community qaxootigoodaa weli kenya jooga oo dhadhaab jooga oo kakuuma jooga waxaana ka mid ah sida ruwandiiska kongoliiska burundeyska south sudan oo ah turooyinka ugu badan qaxootiga marka arrinta qaxootigana waa goonigeedii bal markaas waxaa qaxootigeeni xataa markaas wuxuu faa'iide ay u tahay in loola dhaqmo sidii east african community bulshada oo east africa sidii in loola dhaqmo maadaama ay ka mid tahay oo waddanka aan joognan uu yahay waddan ka mid ah east african community maxaa dareeteen marka marka waddankiini soomaaliya markuu ku soo biiray waddamadan bulshada bariga africa wallaahi waxaan rajaynaynaa oon dareemaynaa in ay isbedeli doonaan waanan soo dhowaynaynaa markaan ka eegno dhinaca wanaagga ama dhinaca faa'iidooyinka ay noo tahay hadday noqon lahayd waxbarashada ama amniga ama ganacsiga ama isdhexgalka bulshooyinkan kala duwan taasi aad baan u soo dhoweynaynaa dhinaca tacaamulka la tacaamulka qaxootiga soomaalida ee dowladaha bariga africa maxaa iska bedeli karaa iyo kulanta wallaahi waxaa iska bedeli karaa sida maaragtay iskaashiga caalamiga ah ama iskaashiga gobolka hadday noqon lahayd dhinaca amniga iyo horumarinta waxbarashada caafimaadka waxyaalahaasoo dhan waxay u noqon karaan kuwa horumar leh waayo mar haddii oo ka mid noqday waddankaygii bulshadan hadday noqon lahayd arrimaha caafimaadka oo kale wasiiradooda caafimaadka oo kale wax walbo gobolka ka jira dhinaca caafimaadka ah waxay ka gaari doonaan horumar waxbarashada sidoo kale dhinaca amniga wada shaqaynta amniga oo kale inkeys markay dhacaan arrimo amni ku saabsan ama dad criminalis ah waxyaalahaas markay jiraan way iska kaashanayaan waxay awood u leeyihiin markaas qofkii dhib ka soo sameeyo ruwaando oo kale oo soomaaliya joogo in soomaaliya laga qabto kii kenya joogay sidoo kale kenya ina macnaha dhinaca arrimihiya amnigana ay iska kaashadaan si waddankii amase gobolkii uu noqdo gobol amni ah oo lagu wada noolaan karo adiga khaasatan jelani oo muddo badan dhowr iyo soddon sano qaxooti ku ahaa kenya qoyskaagu maxay oga dhigan tahay in waddankaagii soomaaliya uu ku soo biiro waddamada ku bahoobay bariga bulshada waxay iiga dhigan tahay anigana waxaan rajaynayaa oo aan u soo dhoweynayaa ilmahaygiina ay yihiin kuwa inta ku dhasheenoo waxbarashadii waddankan shahaadooyinkii iskuulaadii dowladii caafimaadkii aan xiriiro fiican aana leeyahay inay waxay iiga dhigan tahay oo muwaadin soomaaliyeedna aan ahay inaan macnaha ana wax aan soo kordhin karo ay iiga dhigan tahay